mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qaybgalay xaflad ay ku qalintii hadda dhammaysatay waxbarashada cilmiga caafimaadka ee ka socday macadka midnimada degmada caabudaqa gobolka gaduud xaflada ayaa waxaa lagu maamuusay ardayda tiro badan oo ku dhammaysatay koorsooyin kala duwan oo la xiriira cilmiga caafimaadka kuwaas oo lagu tababaray sidai bulshada uga adeegi lahayeen dhinaca daryeelka caafimaadka ah mas-uuliyiinta dowladda ee ka qaybgal xaflad ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la horumariyo adeegyada caafimaadka iyagoo cusin dowladda galmudug ay ka go-antay dhiirigelinta waxbarashada xirfadaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada degmada caabudaqa gobolka gaduud maamulaha maacadka midnaba ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada ay ugu jiraan sidii kor loogu qadi lahay tayada waxbarashada caafimaadka sidoo kale bulshada waasasaaridda xirfadlayaal caafimaad oo aqoon iyo tayale xafladan waxay daaran tahay mudane wasiirayaal waxay daaran tahay qalanjibinta dufcaddii soddonaad macadka caafimaadka ee midnimo health science college macadkaas oo ka howlgelayay degmada lagana daafuray labada kun iyo sagaalkii muddo lix iyo toban sano ah ayuu deegaan ka furan yahay wuxuu soo saaraa jiil ku qalabaysan aqoon iyo xirfad la xiriirta caafimaadka qaybahoysa kala duwan sida neersinka ama kalkaaliyaha oo muddo laba sano ah tababar la siiyo qaybta midwaafriga ama umulisinimada oo ayagana sidoo kaleeta laba sano ah oo heer diblooma ah qaybta oxilariga oo ayagana muddo hal sano ah qaybahaas kala duwan ayuu soo saaraa qaybta neersinka difcaddii lixaad baa caawa qalinjibinaysa qaybta oxilariga ayaa waxaa weeye qaybta difcaddii soddonaad ayana caawa qalin bedelanaya
gudoomiyaha degmada caabuduaq muxuudiin aadan waa dhankiisa sheegay inuu soo dhaweyna ardayda cambartay cilmiga caafimaadka waxauna kulala daarmay si wadan aqoontooda si ay qayb uga qaataan dadaalada ee lagu horumarin adeega caafimaadka bulshada caabuduaq gobolka gaduud runtii farxad bay noo tahay waxaan u malaynayaa marar kalena waan ka soo qaybgalay ayadoo sidaan oo kale loo qalanjebinayo oo dufcado kale ay caafimaadka ka qalanjebinayaan intaan oo qof oo weliba sida la sheegay gabdhay u badan yihiin dadka hadda xirfadan caafimaadka hadda dufcadan qalanjebinaysa runtii farxad bay noo tahay intaan oo qof oo caafimaadka wax ka baratay inay deegaankooda iyo bulshadooda u adeegaan waxayna ku soo kordhin doonaan bahda caafimaadka waxtar aad u xooggan wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeerka bulshada galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhoweyna ardaydani waxauna kula darmay si wadan aqoontooda isagoona sheegin wasaaradda caafimaadka ka go-antay si kor loogu qaadi lahaa adeegyada caafimaadka bulshada caabudaqa gobolka galgaduud
waxaan marka koowaad leenahay hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan dhallinyarada quruxda badan ee caawa halkan ku qalinjebinaysa oo xafladoodii qalinjebinta ama qalinbedelashada ahayd caawa halkan loogu qabanayo waxaan leenahay hambalyo allah idinku anfaco aqoontii aad baranayseen labadii sano lasoo dhaafay waxaan kaloo u hambalyaynaynaa waalidkii wakhtiga badan geliyey dhallinyaradan si ay wax u baraan oo wakhtigan adag inay dadaallo badan ku bixiyey inay dhallinyaradaani aqoon saxa helaan waalidkaasna waxaan leenahay caawa ayaad guranaysaan mirihii aad geliseen carruurtiinna ardaydan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu hormarin adeegyada caafimaadka galmudug gaar ahaan degmada caabuduaq iyagoona la filayan wax kuweyn ka badalaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda ka qaybga xafladda ay ku qalinjiween ardayda dhamaysata cilmiga caafimaadka kala gedisan